nolosha qoysaskan waa mid aad u adag waxayna kasoo barakaceen deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo sida sanguuni malayley sinkaleer waxaana dadkan oo la hadlay idaacadda waama ay codsadeen in dib udejin loo sameeya maadaama ay deegaanadooda xaalad adag uga soo barakaceen waxaan kasoo barakacnay araara inta waxaan ku joognaa dulfuul dulsaar ahaanaan ku joognaa waxaan u baahanaa in wax noola qabto sidii oo guri camal ilmahayna meel aan ku haasiyeyna ma haysano wax sida oo magaalada aan iskaga dhacyeynin ma haysano naftirkeedba macnaa magaalada markeed gadaysa ilmaha gadaashayna waa gadaal ay kacbaadayaan wax ma haysan wax tar xoog leh u baahannahay in noola caawiyo wixii noola caawan karo inaan noola caawiyo noola garab qabna noola garab qabta u baahannahay deegaankan ka imaan waxaan ugu soo cararnay
waxaa u baahannahay haddaan nahay dadkii soo barakacayaashii oo kasoo barakacay deegaanka gosha sanguuni in nana caawiyo dowladda iyo hay-adaha samafalka waxaan ku codsanaynaa in ay na soo gaaraan si degdeg waxaan kasoo barakacay malaayley waxaan wataa toban canug iyo odagiiyo anigii kaanbedera haddadaan dul saaranahay waxaan rabnaa hadda dadkii inaan nala dulqaado marka waxaan nahay dad iska baahan waxna haasanin oo barakac galay oo beerihii waxooda kasoo qaxay magacayga jabriil maxamed alalaha haddii kismaayo aan joognaa waxaan nahay dad ka soo barakacay waxaan u baahannahay inaan nala siiyo nala gacan qabto raashiin guriyaal aan u baahannahay meeshii kale labaad biyahay hadda la cabayo haddaa biyaha dhibaan ka qabnaa biyo la-aanaana haysaa raashin la-aan guri la-aanaana haysaa waxaan u baahannahay inaan nala siiyo guri raashin waxaad gacan qabsan ayaan u baahannahay waxaan kasoo barakacnay kowan iyo araara iyo dhulkaasaan kasoo barakacnay meeshiina degaal iyo bilaaha ku jirta meel hadda la joogo kor ma aha dhibaato weynaa ku jirta kismaayaan taaganahay kismaayana walaalaan dul taaganahay walaalkiina naftirkiisa isma bixin kari anigana isma bixin kari waxaa ku soo qahay zanguuni waxaa ku soo qaahnay dagaalkan iyo waxaasaa ku soo qaahnay markii kismaayo imaana markii kismaayo imaanina walaalkana wax ma haysto bannaankaan seexana raashigna ma qabno mar alle markiinu beledka galnona wax la halayna ma jiro adagu dhibkaasaan qabnaay inaa si gargaar ahaan raashin oo degdeg ahaan gudoomiyaha kaamka beder oo ku yaala magaalada kismaayo aadan cumar cadow oo u warramay idaacadda waamo ayaa sheegay in qoysaskan kusoo degay kaamka ay xaaladooda tahay mid liidato loona baahan yahay in wax loo qabto kaamka waxaa degan dadka soo barakacay dalka gudihiisa dagaalo iyo biyo awaaro iyo wax ay keeneen oo kaamkan aysa ku haysanin wax magaalada ay ku haysanin wax guriyo ee ayaga ay leeyihin kaamka hadda ay ku sugan yihiin waxaa waaye waxaa laga yaabaa halkii guri qoysas cusub oo hadda soo barakacay qof walba ehelkiisu kusoo degaa ma haystaan guryaha hadda meesha ay ku jiraan shaksi ayagu uma laha marka haddii loo awoodi karo waxaan codsan lahayn anigu gadoomiyahoodan ahay waxaan codsan lahaa in ay helaan boosas ayagu ay leeyihiin xataa buushishba ha ku dhistaan dadka waxay kasoo barakaceen gobolkan jubbada hoose iyo jubbada dhexe tuulooyinka waxaa ka mid ah sida baarka sanguuni singaleer wirkoy malayley araara muuse xaaji koban ay kasoo barakaceen ilaa yiirey